barnaamijka dhallinyarada maanta
aliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka afiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalia dot com
axad shan iyo labaatanka bisha march sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiro idi kala socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiraac iyo weliba ah nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan kaga hadli doono dhallinyarada iyo farshaxanka inta badan niyadeeda marka waxaa ka dhaadhiciyaa sawirkaaseti inaan sameyn karo iyo maskaxdeedii ilaan qofka biniaadamka wuxuu ka shaqeeya waxay maskaxda micnaha ee ee qaadata wadnahoona wuu qaataa waxaa ka dhaadhiciyaa inaan sawir karo inaan sameyn karo sidii marka qofka sheekeysanayo actionka ay soo jiidanayo meel bulsha markaa tago dadka ugu fiican actionka qof sawir buu dareenuu leeyahay dareenka markaas dadka u fadhiyaan ay ka sheekeysanayeen markaan ka helo inta badan boqolkiiba sagaashan iyo toddobo sagaashan iyo sideed dadkaas waa sawiraa waa keenaa sawirkooda
sidoo kale kaalmihii heesa ayaan iyaguna idaacadda ka madhnaan doonin heesa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka naga soo gaadhay ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax miina oo ka dhacay duleedka magaaladaasi gaar ahaan meel u dhow bar kantarool oo ku taalla siinka dheer waxaanay wararku sheegayaan inuu qaraxa baabuur ay ciidamada ammaanku daba socdeen baabuurkaasi qarxay iyadoo lagu soo warramaya inuu jiro khasaare ka dhashay qaraxaasi hase yeeshee weli ma jirto ama ma cadda inta uu leeyahay wixii warare ka soo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda
dowladaha suuriya iyo ruushka ayaa sheegay in dad ka badan boqol iyo shan kun oo ruux oo ay ku jiraan toddoba kun oo dagaalyahano ah ay ka baxeen bariga quuta iyo deegaanada ku hareereysan ee dalka suuriya kumanaan dagaalyahano ah iyo qoysaskooda ayaa aagaasi waxaa looga daadgureeyey basas kadib markii uu heshiis dhex maray jabhadda faylaq al raxmaan iyo dowladda suuriya oo kaashanaysa ruushka heshiiskan ayaa dhigaya in dagaalyahanada faylaqalraxmaan ay ciidanka suuriya ku wareejiyaan dhulka ay haysatay jabhadda ee ku yaala quuta oo ay ku jiraan arbiin zamaalka cayntarma iyo jabar dowladda ayaa uga bedelanaysa in kooxdani iyo qoysaskooda la siinayo wado ay kaga baxaan bariga quuta si ay u aadaan gobolka idlib bayaan jimcihii kasoo baxay mucaaradka ayaa lagu sheegay in heshiiskan uu sidoo kale ogolaanayo in hay-adaha gargaarka ay tegi karaan quuta si ay u caawiyaan dadka gargaarka deg dega ah u baahan
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay magaalada alexandria ee dalka masar mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in weerarkaasi lala beegsaday madaxa ammaanka ee magaaladaasi waxaana uu qaraxani kusoo beegmayaa laba maalmood uun ka horado xilliga doorashada madaxtooyada dalkaasi ay qabsoomayso xafiiska warbaahinta ee dowladda masar ayaa sheegay in bamka uu ku qarxay meel u dhow kolonyo uu la socday genaraal mustafa al nimir hase yeeshee kolonyadaasi uu marayay goobo ay dadku degan yihiin hase yeeshee aan wax dhaawici ka soo gaadhin weerarkaasi
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi kala socoteenna waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka waxaa muqdisho kusoo diyaariyey wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdul
cabdiraxmaan axmed siyaad waa wiil dhallinyaro ah waa farsha khamiiste aad ayaa hadda looga jeclaysa muqdisho gaar ahaanna qaybta liida ee meelaha ku dhow axmed wuxuu sameeyaa oo keliya qofka ayuu eegaa si deggan durbana waxaa u suura gasha inuu soo saaro sawir qofkaas ka tarjumaya maalmihii dambe aad ayaa loo hadalhayay magaalada muqdisho haddaba waan la kulma waxaana kala sheekaystay bal noloshiisa marka hore uu si kooban nooga sheekeeyo anigoo cabdiraxmaan axmed siyaad run ahaantii ee ku magac dheerahay ee ka midnimo artis run ahaantii ee waxaan ku dhashtay ee shabeellada hoose degmada baraabe run ahaantii waxaanu kusoo barbaaray ee degmada shibis in badan ee waxaan jeclahay ee xirfadda artiska ah in horumar aan ka sameeyo run ahaantii horumarkaasoo mid ay noqoto mid oo guul ah mid oo micnaha ee soomaalinimo ah ay ku dheehan tahay midnimo qaran iyo mid ay ku dheehan tahay yacni ee ee wax fiican oo wanaagsan mustaqbalka inaan ugu tago waan gartay cabdiraxmaan goormaad ogaatay inaad leedahay ee, hal abuur farsamo oo inaad wax sawirta ah run ahaantii horta aartaan waa hibo ee, wax maanta aan u galay iskuul amba micnaha aan ugu bartay ma ahan inkastoo leeyahay ee, dugsi hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed run ahaantii ee, markaan jiray da-da laba iyo toban jir saddex iyo toban jir ayaan jeclaystay waxaan sabri jiray ee, waxyaalaha k- oo sawirada hindiga oo kale ee, agtarada iyo sawirada ee, ciyaartooyda run ahaantii in badan buugii qalin ayaa qaadi jiray waxaa waxaa- marka dambe waxaan ogaaday in micnaha aad aan u jeclahay aan dareensanahay inaan wax sabiri karo markaas ayaan micnaha hadafkeygii inaan kasii dhabeeyo oo meeshaas aan ka bilaabay ee run ahaantii artiska ah waa run ahaantii marxalada oo micnaha oo kasoo mara yaraanteeda ilaa hadirtaan ayaa jiraan oo fara badan ay ku saabsan yihiin ee, dhanka waxbarashada artiska hibada aan u leeyahay oo aadka mar walba aan u jeclahay micnaha duruufo adagna aan la soo maray Waan gartay. Ee, muddooyinkii dambe dadku way ku arkeen laakiin adigaa is og oo is arkay dadku intaysan ku arkin seed ku bilowda sawirka run ahaantii ee, markaan sawirka bilaabay waxaan kuubiye jiray warqadaha oo ku sawiran yihiin agtarada oo kale saan kuu sheegay warqada sawiraan jeclaystaa markaan ka hela sawirka waxaan isku dayayay inaan sawirkaasiitay inaan sameeyo micnaha juhdigii m- qalbigeygii iyo maskaxdeydii waxaan ka dhaadhiciyay sawirkan waan samey kartaa sameey sawirkii waan soo qaadana kobi anuuska sameynaya sawirka markaasiito warqada iyo qa- iyo qalinka inaan isdul saara micnaha ku ku celcelinaya ilaan bilow beginneria ahay markaa bilaaw ah si micnaha saan u wadi u wadi marka dambe waxaan dareemay in aan wax sabri karo oo aan micnaha eh, iska dhaafo ku- eh, micnaha inaan wax koobiyeeyo in aan si daaragti ah wax u samayn karo amba qof aan haddaan ka helay meel iska fadhiyo amba shaaxiisanayo oo micnaha iska fadhiyo dareenka ay soo jiidanaya oo actionka ay dadka meesha u fadhiya marxaladaasayti run ahaantii anigana buuggii qalinaa soo qaataa xataa eh, inta badan markaan sameynayo dadka aan sawirayo ma og ayagoo micnaha ka baxsan oo sheekeysanayo aan ogeyn istoosi aan dhehaynin ayaan isku dayaa inaan sameeyo waxaa jirta dabcan ee, sawirka marka la bilaabayo waxa la yidhahda kaarto oo ee, la dul saari jiray sawirka kadibna meesha laga samayn jiray ma kaartadii baad isticmaashaa oo inta warqadii dul saartaad ka dul sawirtaa mase warqadii qalinka waxba u dhaqayn baad qofka isku dayana soo saarto bilowgii artiska markaan bilowka ahay waxaan samey jiray qalinka inaan qaato aa wejiga igu- igu adag waan koobiye jiray bilowga markaan ahaa in badan muddo ma sii soconin markaan bilowga ahaa markaan sii dhexgalay aartaha wax badan aan sameeyey gacanteeda moor baratika ay samaysay waxaan ogaaday inaan u baahneenin koobiye si daaragti ah inaan wax u soo saaro aan u sawiro run ahaantii aan iska dhaafo markaas koobiyiga waxaan u beddeshay inta badan shaleemooyinka aadi jiray meeshay dadka lacag ay ku bixiyaan inay galaan ee daawadaan run ahaantii aniga waxaan ku waxaan ku bixi jiray inaan banaanka fadhiisto lacagta aan kaartada markaas agtarka la fiirsanayo inaan sawiro oo efor markaas wax efor xataa ma isticmaal jira kartoonka sigaarka isticmaal jira kartoona jiri jiray kartoonkaasaa soo qaadan jiray wax badan ah run ahaantii dadkana way elyaabi jireen run ahaantii waxay dhihi jireen adiga wa- waa sanadkee markaas labada labada kun Mhm.
labada kunaa bilaaba artaa Mhm.
labada kun labada kun iyo saddexdii labada kun iyo afartii labada kun iyo shantii labada kun iyo lixdii fahmoosaa ku noqday Mm.
waxaan bilaabay derbi sawiraada iyo waxyaalahaas yacni derbiga al- marka artiska aa barato waxaad timaadaa derbiga waxyaalaha shoppinka iyo waxyaalahaas aa la sameeyaa iyo micnaha eh, waxyaalaha derbiga oo farshaxanka ah aa markiiba labada kun iyo afartii labada kun iyo shantii magaca midnimo markaan baxsanaya ahayd midnimo artis cabdiraxmaan inaad sawirto ee, ciyaaryahan kubadda cagta ee premier league ka ciyaaro ama dabcan la liiga ka ciyaarahay wax weyn maahan oo artistayaashu badankood way sameeyaan laakiin waxa xiisaha lehoo sida gaarka laguu soo jiitay inaad sawirto anigu cabdiqadro kenya goormaad bilowda taas run ahaantii eh, artiska w- in in micnaha aan samey karo micnaha anigoo micnaha oo sawir leysiinaynin oo si daaragti ah qof meel iska fadhiyo iska sheekeysanayo Oona weligaa arkin oo weligeyga aan arkin inaan sameeyo ee, aad iyo aad ee, qaxi marka laga soo laabtay qaxi marka laga soo laabtay micnaha hamiga obol yacni meelaan ka fiirsanayay labada kun iyo tobankii labada kun iyo toban iyo labadii waxaan bilaabay si daaragti ah qof oo iska Si socdo toosan.
si toos ah inaan u sameeyo waana inta badan niyaddeeda marka waxaa ka dhaadhiciyaa sabirkaaseeti inaan samayn karo iyo maskaxdeedii ilan qofka biniaadamka wuxuu ku- ka shaqeeya waxay maskaxda micnaha ee ee qaadata wadnahoona u qaataa E- waxaa ka dhaadhiciyaa inaan sabir karo inaan samayn karo sidii marka qofka sheekeysanayo actionka isoo jiidanayo meel bulsha markaa tago dadka ugu fiican actionka qof sabir buu dareenuu leeyahay dareenka markaas dadkan u fadhiyaan ee ka sheekeysanayeen a- markaan ka helo inta badan boqolkiiba eh, sagaashan iyo toddobo sagaashan iyo sideed dadkaas waa sabiraa waa keenaa sawirkooda markaan u geeyna hebel dadka dhan waxay laayeen waa keenta sawirkaan hebel waaye anina waxaan ka qaadaa hami fara badan waxaan ka qaadaa farxad halka sawir aan sameey run ahaantii twenty four waa farxsanaya waad ku guulaysatay haa aan ku guulaystay farxada ii tahay halkii sawir aan sameey aan ku guulaystay maalintaasi ilaa maalinta kale farxada ii tahay waan gartay cabdiraxmaan wejigeyga oo kale abdulqaadir ahaan dabcan waxaa soo jiitay ama dadka soo jiitay waa inaad qofkii adoon arag hal mar baad aragta wuu fadhiyaa howl buu wataa haddana waxaad kadib sawirkiisiiyo leeqaan baad u geynaysa ama ama kuu suuragelayso maxaad isticmaashaa bal maxay tahay sawirka kuu baqo run ahaantii eh, horta shay walba markii la sameynaya waxaa lagu sameeyaa dareen wuxuu u baahan yahay dareen just yacni dareenkaada inuu micnaha eh, sawirka aad sameynaysa inaad siisid run ahaantii aniga markaa qofka aan sawiraya dareenkeyga maskaxi ahaanaan siiyaa asoo oo dhaqdhaqaaqaayo yacni maskaxda waa kaamiro Mhm, wax bay duubtaa wax bay sawirtaa mhm, marka qofka aan fiirinayo actionka aan micno oo u fadhiyaan ka qaadana asoo isnunuuxinayo markaas dareenkaygii yacni eh, oo oo aad iyo aad u jecel inaan qofkaasiit aan sameeyo aad iyo aadna ugu faraxsanahay oo qo- sawirkaas inaan sameeyo run ahaantii sawirkaasiiti markaan aan u fadhiisto inta badan si dareen leh aan u sameeyaa waa gartay marka qofku asigoo shaah cabayo asigoo maaragtay fadhi fiican fadhiya asi- intaasoo sawir ma hal sawira kusoo koobaysaa mase sawiro kala duwan baad qaadaysaa run ahaantii aniga hadafka markaas targetka aan leeyahay qofka markaa actionka i qanciyey Mhm, oo qofkaasiiti muhiimadda aniga waxaan raadiyaa wejiga mhm.
runaantii wejiga waa qofka hebel meesha laga dhaho Mhm.
sida sanka oo kale afka oo kale muuqaalka guud timaha yacni meelka oo hebel qofkan hebel qof bini'aadan walba micnaha wuxuu leeyahay target qaar afka caan ka yihiin qaar wejiga madaxa fool qaar indhaha markii la arko ho waa kana weriyaha naftirkiisu waay weriyihii inta fadhiya in la dhihi karo yacni aragtida koowaadba Ah, in micnaha qofka meelow adiga marka hadda tan lagu fiiriya Mhm.
aragtidaada koowaad indhaha iyo madaxa marka intaas intaas lagu sameeya hebel isku marka adoo la dhamaystiran afka hebel waayaa la leeyahay dabcan eh, lamaanayaasha oo adigan sawirayo ma ayagaa kuu dirsado mase dareenkaad raacdaa sidaad ku cabirtaa labada qof wada socoto wallaahi bilaahi run ahaantii inta haddeertaan shaqadan oo artist aan gu- ku guda jiro inta badan qofka ma u sheega waa ku sawiraa ma dhihi meelaha bulshada oo kale beach view markaan aado kursiyaa soo qabtaa kafeeyaa dalbadaa eh, warqadeedii qalinkaa saartaa warqado badan baa wadataa dabcan buug buugaagaa jiro oo buug buuga oo soo qaata markuu buuxsamo gurigaa iska dhigaa buuggii waa soo qaataa marka sketch book waa loogu talgalay artiska iyo qalinkiisa waa soo qaataa buuggii qalinba haddaan wadanin ba an inaa jiranahay aan isku maleeya marka aan u tagayo meelaha bulshada Okay.
buuggii qalin ma ka soo tago waayo markaa meesha tago dareen yacni dadka intooda dhan ma ka heli dad qaar waxaa jiro qaabkay u fadhiyaan say u sheekaysanayaan xarakaadkooda aan ka helo aan buugga aan soo qabsado hadday inan ay tahay hadday laba lamaane ay tahay inaan sameeyn inta badan markaan sameyn dadka markaa ani micnaha aan sameynayn inta badanna waxaa adeegsadaa psychology yacni ama dhibkaaga imaa karaa qofkan aad samaynaysid qofka artistahne waa psychologist waanaad waa gaartaa ka hor intaada samaylin Ha, sababta uu kula dagaala hadduu rabo haa waa ila dagaala inta badanne dadka aan u fiirsadane dad nadiifay naqdaan oo jecel aartaa anina eh, markaan intaan sawirka sameynin ka hor Mm.
ayaa micnaha qiimeeya Ay.
psychologist ahana u qiimeeya Mhm.
oo- waayo aragga aan aan u leeyahay Mhm.
oo micnaha dadka aan sameynaya Mhm.
inay micnaha diidayaan inay dagaal igaga imaan karaan Mhm.
waan ka fikiraan wallahi.
cabdiraxmaan waxaan rabaa siyaasiyiinta soomaalida daban waddanka waxaa madaxweyne ka ah madaxweyne leeyahay hebel hebel eh, ra-iisul wasaaraha soomaaliya gud- dadka siyaasiyiinta iyagu daban kuguma qaadanayso waqti badan soo maha run ahaantii horta aniga eh, sawirada markii oo arts laga hadla laga hadlayo horta sawir wax ma soo kordhiyo sawirku waa inuu dhambaal gudbi karaa dadweynaha fariin u diri karaa dadweynaha wax uu bari karaa run ahaantii aniga inta badan ee wejiyada markaan sameynayo yacni iskuul ma lihi oo arts ah wuxuu u yahay iskuol baraatika inaan ku sameeyo keliya laakiin e, madaxday haddeertaan e, mada- madaxweyneyna e, maxamed abdullahi maxamed cabdulaahi farmaajo waayahan dambe maanan samayn Mhm.
laakiin isoo isul wasaare ahay Mhm.
isbitaal martiini sawirkiisa isbitaal martiini aan markaas degnaay Mhm.
aan sameeyey isoo isul wasaare ahay Mhm.
dowladdii e, Sheekh xasan Shariif.
sheekh shariif Mhm.
markaasaa sawireen ahaantii qof Waxaa walbana qof walbana wuxuu jecel yahay yacni taarget yacni inuu dadaa waxaa jiro sawirada madaxda kusoo caanbaxa Mhm.
dadaa waxaa kusoo caanbaxa fikirka Mhm.
dadaa waxaa kusoo caanbaxa shicibka Mhm. aduu marka maxaa jeceshaa aniga marka waxaan rabaa inaan kusoo caanbaxo magacayga midnimo midnimo waxaan u baxsaday yacni ma ah midnimo keligay soomaali dhana aa wada leh midnimo yacni waxaan jeclahay united inay midoowaan dadka midnimo ay naqdaan marka sawiradaa soo saartaahay maxay tarjumaya midnimadii haa waxay inta badan sawiradeeda sawiradeeda inta badan haddeertaan mobiilka xataa waa ugu jiraa waa ku tusi doonaa waxay ka hadlayaan dhambaalay gudbinayaan hadda sawir waxaa jiro aan samaynaya laba sano iyo bar oo socda wuxuuna ka hadlaa yacni hooyada markay micnaa ee, hooyada sembir horta way dhiban tahay laba sano iyo bar ayaad hal sawir u hal dar sawiraa wadaa laba sano bar gurigu yaala oil bent oo aan ku sameynaa range loogu talgalay dhowr sano in wax lagu sawir karo Mhm.
oo london la- lagaga keenay iyo Mhm.
qalabkiisa marka sawirkaasi marka maalin kasta waxbaad ku dartaa maalin kas qof shaqeeyaan ahay ee, run ahaantii aartahan ma ka tegi karo hobbigayga waa inaa mustaqbalka aan ka sameeyo Mhm.
anigana waxaan ahay qof micnaa aabba ah Mhm.
oo wiil iyo gabar iyo Mhm.
joogto Mhm.
iyo joogaan Mhm.
oo wax nolol maalmeedkooda magaaladan xirfadda kale inaan ugu raadiy ani ha- hal xirfad keli ma ihi arts ma ihi Mhm.
xirfado kala dulwan micnaha aan ku shaqeeyaa jirto Mhm.
haddeertaan waxaan ka shaqeeyaa ee, ee, siinaay barjidda Mhm.
waa ceel laakiin waxaa uga qaybta buufiska iyo turkoobka guryaha oo num- numberska aa ugu shaqeeyaa Waan gartay.
yacni waxaan diidaa inaan fadhiisto Waan maadaama shaqadii oo micnaha r- oo maanta akademiyaed ay fu- ay furneen oo meel loogu shaqeeya aartaha aysan lahayn amba waxbarasha aysan lahayn abdiraxmaan gebagabadii mustaqbalka soomaaliyeed iyo midnimadii baad raadinaysaa laakiin dabandoorkaagu waa inaad sawir ku muujiso sawir ee, waddankana ma laha meel hadda artis gooniya Ra- tilmaan maxaad bixi lahayd maxaad baaqdiri lahayd Ee, run ahaantii horta ee, muhiimadda ugu muhiimsan waddan walba iyo dowlad walba kama maaranto fanka artiskana waa fanka qaybka ee, qayb ee, ka- ee, macnaa muhiim ah oo loo baahan yahay run ahaantii inta badan aniga waxaan ula sheekeynaa waagii siyaad bare dugsiyada waa lagu dhigi jiray farshaxanka run ahaantii haddeertaan dugsi lagu dhigayo farshaxan ma arkaysid aartihii wax daneynaya ma arkaysid maanta aarta a- aartiska iyo fanka fanka oo micnaha fanaaniinta heesaan aaladaya aaladanaya wayna ka xoog badan yahin waxaa ka xoog badan aartiska ah maanta eh, hal sawir mu- mu- ah, maqaal haddii laga qoraayo run ahaantii ma la soo koobi karo wax badan ay qaadanaysaa Wa- waan gartay inkastoo aad hayso sawir laba sana ee bara oo daban maalin baan kaa wareysan doonaa markaad soo saarto laakiin yaad kaga daysataa ee, ee, ah- hamigan aad leedahay hal abuurkan aad la timid ee, ee artiska ama ama f- sawir gacmeedka
run ahaantii horta aniga waxaa inta eh, ka salaamayaa wixii fan sheegto iyo wixii artis ah ee macalimiinteedii way badan yihiin yaad ku daysataa daban Waa.
qofku qof aad tusaale Ah, ma- macalimiinteedii horta way badan yihiin Mhm.
qof walba waxa- wuxuu isoo baray Mhm.
qof walbana waxaa ka faa'iidaystay Mhm.
qof walba lugaheyga micnaha ugu soo doontay Mhm.
xirfadda micnaha qo- hal qof kelima ka helaysid Mhm.
ya qof walba waa inaa raadis- aa raad lugahaada aad ku raadisaa Mhm.
marka aniga in badan yacni macalimiinta aan isla soo shaqeynay oo waxaa jirto in badan aan ka faa'iiday c r d isla shaqeynay Mhm.
oo oo eelboorka dhe- marka loo socdo ku yaalay oo jibriil madax noo ahaa artiska markaasiiti anigana aan ka qaatay ee baratik fiican aan la soo shaqeeyey oo sawirooyin badan xataa lo- oo lo- ingiriiska loo qaado london loo qaadaa jiro hadda xataa waxaa jiro bandhig aan ka qayb qaaday labada kun iyo soddonkii Mhm.
waxyaala aan uga hadlayo Mhm.
yacni qof walba dareenkiisa Hal- laba kun iyo soddonka laga aa- aa- aa- ka- aa- ka hadlayna labada kun iyo soddonka Mhm.
marka ani labada kun iyo soddonkii waxaa ka sameeyey saddex sawir aa ka sameeyey oo waqti aan la gaarin ha ya ha iyadoo la gaarin ha, qof walba say u aragtaa muqdisho inay kuu noqoto Mhm.
markaasiiti aniga ee, aniga burburaa ku dhashtay Mhm.
rafaad micnaha iyo burbur iyo nolol adagaa soo marnay Mhm.
sawiraa gabadheeda sawir noocay baa soo bandhigta laba kun iyo soddonka ha, labada kun sawir sawirka ugu xoogan laba sawir aa ugu xoogan oo oo micnaha oo aad iyo aad micnaha ugu dadaale mid waa gabadheedii Mhm.
oo curudda ah yacni inaysan arkin burburkii iyo baahida aniga aan soo arkin inay hesho waxbarasho inay hesho caafimaad inay waddanka u dhismo tuuladayna u dhismato waddanka haddoo dh- dh- dhisan yahay tuuladii meesha ka imaan lahay dalxiiska loo aadaya caanihii yacni inay labada magaalada iyo miya miyigii magaaladii inay dhismaan Mhm.
waxbarashadiina inay hesho Mhm.
hidahii dhaqankana aysan ka tegin Mhm, hidahii dhaqankeena kala jarka soomaaliyeed ah mhm, sawirkaas kaasoo uga hadlaa sawirka kalena waxaa uga hadlaa dhaqanka caadada soomaalida ah mhm, waxay guursadaan laba naag iyo saddex naag mhm, yacni hooyada labaatan shan sano ay kusoo korisay mhm, waxay u baahan tahay inay kugu nasato mhm, waxay u baahan tahay waa da nololay u baahan tahay mhm, wiilkii wuxuu sameynaya wuxuu guursanaa naag soo qabo oo waalidka u keenay culays u keenay yacni asigana oo shaqasan hayn Mhm.
mid labaadoo u keenaa mhm, dhaqanka soomaalida ay caa- ay caadaysteen waay shareecadaa noo banaysay mhm.
ya- way caadaysteen Laakiin shareecadana adigu waa ka duwantaa miya ha Haye.
shareecada inkastoo banaysa haddii waxaa lagu sheegay ma awoodaa lagu dheh Mhm, mhm, Yah?
mhm, ma awoodaa micnaha inaa micnaha aad aa, maanta haddaa keensato laba naag ama saddex naag haddaa guursato Mhm.
biilkooda qarashkooda ma haysaa mhm.
marka hooyada haddana waxaasoo maxaa keenay marka muxuu Burbur.
ka hadlaya sawirkaas Bu- bu- sawirkaas wuxuu ka hadlaa burburka micnaha sababta waxaan dhibkaasoo dhan waxaa keenay burburka maanta waddanka haddoo burbursan ka jiri lahayn amba micnaha ee, oo dowladda dowladdeeni haddeertaan meel fiican aynu maraysaa Mm.
ay micnaha ay hagaagsan tahay waddanka dowladda uu leeyahay baahi ma jirto faqri ma jiro qof walba wuu shaqaynaa shaqa la-aantaa keeno Mhm, ya governmentiga micnaha a- a- aan kala hadlaya inta badan in micnaha la sameeyo shaqa abuur dhallinyarada ay shaqaystaan waalidkooda u shaqeeyaan in la helo marka sawirkaasi iyo sawir kale ka hadlayo sawir waxaan sameeyey oo xaywaano badan micnaha xaywa- ee, geela wuxuu u baahan yahay nololoo u baahan yahay xayawaanka oo dhan Xay- baa dabaa.
ha yacni dadkii iyo xoolihii nabaday u baahan yihiin yacni waxay ku jiraan tiiraanyo bixin ay u baahan yihiin sawirkaas Mhm.
waa iskala jeedi tiiraanyo bixinta waxaa waaye ee, masasaa ku hareersan Mhm.
masaskaas waxaa ula jeedaa inta nacab midnimada Mhm, inta nacab nabadda mhm, masaskaas ha noqoto qabaa'il ha noqoto wax walba ay ku saabsan oo waddanka ama midnimada dhib u keenayo ayaa ka kala jeeda haa masaskii kaan waa soo wadaa mar haa dhac eh, wuxuu ku jiraa marka eh, eh, d- shicibkii iyo dadkii iyo waxay ku jiraan eh, xoo- xoolihii be- micna- Hareer ku biniaadamka hareer waxay ku jiraan qof walba marka wuxuu wuxuu u baahan yahay tiiraanyo bixin nabada u baxa- u baahan yahay cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay sheekadaada maqan
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxayna la socodsiinaya waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir okay oo magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey haatanna aynu xubintii ciyaaraha eegno waxayna la socodsiin doonaa nuur xasan nuur oo istuudiya igu heliya
mahadsanid shirwac dhegaystayaal toddobaadkan ciyaaraha horyaalada kubadda cagta ee yurub intooda badan ama gubi ahaanba waa laga nastay sida toddobaadkii hore oo kale waxaana jiri doona ciyaaro saaxiibtinimo oo dhici doona talaadada iyo khamiista soo aadan balse aan ku horreyno wararka kooban oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda manchester united ayaa diyaar u ah inay iska iibiso laacibkeeda ay lacagta badan kasoo kusoo iibsatay ee paul pogba kaas oo la filayo lacagaha ay ka hesho markay iska iibiso in ay ku geli doonto suuqa si ay u keensato dhowr laacib ciyaaryahanada ay doonayso ayaa waxaa ka mid ah ciyaaryahanka u ciyaar ciyaartooyda u ciyaarta real madrid ee kale ah ravel vrain iyo tony cruz sidoo kale waxa ay doonaysaa laacibiinta kooxda kubadda cagta paris saint germain ee marquins iyo marco verati iyo laacibka difaaca ugu ciyaara kooxda yuventus ee lagu magacaabo alexandro tababaraha kooxda manchester united jose marino ayaa waxa uu sheegay in uusan ku qanacsanayn qaab ciyaareedka ciyaaryahan bogba sidoo kale dhowr laacib oo horey ugu soo ciyaaray manchester united ayaa ka xun qaab ciyaareedka ciyaaryahankan oo manchester united kusoo iibsatay lacag dhan sagaal iyo siddeetan milyan oo poundka ingiriiska ah ciyaaryahankan ayaa lagu eedeeyey in uu ku mashquulsan yahay hanaankiisa iyo muuqaalkiisa inta uu uu ku muujin lahaa qaabciyaareedkii looga baahnaa ee garoonka dhinaca kalena laacibka u dhashay dalka masar iyo kooxda liverpool maxamed saalax oo ay aad u danaynayso kooxda real madrid ayaa la sheegayaa in uu ka doorbidayo in uu iska sii joogo kooxdiisa liverpool maxamed saalax ayaa u dhaliyay kooxda liverpool lix iyo soddon gool tan iyo markii uu ku soo biiray shan iyo labaatan sano jirkan ayaa sheegay in uu doonayo in uu joogo horyaalka ingiriiska ee premier leaga ugu dambeyntiina kooxda p s g ee dalka faransiiska ayaa wadahadallo kula jirta tababaraha chelsea antonio conte kadib markii la sheegay in kooxdani aysan ku qanacsanayn in ay sii hayso tababaraheeda unai imre binay imre ayaa waxaa dhacaya heshiiska uu kula joogo kooxda p s g marka la gaaro bisha juun ee soo aadan chelsea ayaa b s g ayaa haddii ay ku guuldaraysato keenista antonio conte waxa ay doonaysaa in sidoo kale ay la hadasho tababaraha yuventus massimiliano allegri dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waa hagaag dhegeystayaal nuur bukhaari aad buu mahadsanyahy oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha gabagabada idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta aynu kusii dhownahay aynu haatanna jaleehno dhinaci kaalma ee saha waxaa idinku soo maqan caashaqu dan guud maaha iyo weliba axmed carshe
heestaasi caashaqu dan guud maaha ee fanaanka axmed caarsha ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayey anigoo ahaa nuur xasan nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo dhinaca farsamada iyo soo saarista uu naga caawiyey maxamed cabdixasan tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo تجعلني مدينة تبغض وفوفا يا تبغض تبغض وفوفا يا وذكرت الكودينا قلبي يدا استونا يا وتجعلني مبينا قلبي يدا استونا يا وتجعلني مبينا